raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo maalmahan dambe laysla dhex marayay oo kooxda isku caleema saartay ama isku dhistay magaalada dhuusamareeb ay suuqa gashatay taasoo ah in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu wadahadal kula jiro dowladda federaalka ah iyo kooxda ay ku dhisatay magaalada dhuusamareeb waxaan rabaa inaan saxaafadda u caddeeyo madaxweynuhu inuusan jirin wax wada hadal ah oo uu la galay kooxdaasi uuna la geli doono madaxweynuhu waqtigiisa inta ka dhiman wuu dhammaystiri doonaa sidaa ka warqabtaan galmudug waxaa weerar kusoo qaaday dowladda federaalka oo burburisay islamarkaasna madaxdii kala duwanaa khilaaf badan kala dhex dhigtay maamulkii kala qaybisay cadaalad darro weyn ka samaysay galmudug galmudug faragelinta dowladdu ku hayso iyo cadaadiska ay saartay kuma baaba-ayso laakiin sida muuqata dowladdu waxay muhiimadda siinaysaa si ay meesha oga saarto maamulada dalka ka jira gaar ahaan galmudug oo ay u aragto hadday ku guulaysato in ay inta kalena dhammaystiri doonto sida muuqata kooxda nabad iyo nolol ma aaminsana federaalism dalkaana waxaa lagu heshiiyey federalism iyo in deegaan walba maamulkiisa uu ismaamulo dowladda dhexana ay u noqoto madaxii ugu sarreeyey laakiin waxaa muuqata siyaasadaha iyo aragtida ay aaminsan yihiin villa soomaaliya inaysan maamuladaas aysan rabin oo ay rabto dowlad dhexe inuu dalku yeesho mana aha wax lagu heshiiyey marka waxaan ugu baaqaynaa inay dastuurka dalka u degsan ee iyaga lagu doortay ay xurmeeyaan arintaas ah in madaxweynaha galmudug uu ka qaybgeli doono caleemasaarka qoorqoor iyo doorashadii aan xalaasha ahayn ee ka dhacday dhuusamareeb oo ay suuqa geliyeen arintaas waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo reer galmudugba u cadaynayaa inaysan ahayn wax jira madaxweynuhuna uusan ka qaybgeli doonin aadina doonin uusanan aaminsanayn in halkaasi madaxweyne lagu doortay waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuxuu amray in muddo toban beri gudahooda ay ku yimaadaan magaalada gaalkacyo golihii wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug si ay shaqooyinkoodii usii wataan waa mahadsantihin
ma waxaad ula jeedaa madaxweynaha galmudug ma aaminsana in xilligaani doorasha dhacdo ma aaminsana mana dhicin doorasho laakiin koox is-abaabushay ayaa dhuusamareeb waxay oga dhawaaqatay inay dowladda federaalka dabada ka riixayso in ay galmudug madaxweyne u dhiseen taasna dee caalamka oo dhan iyo soomaaliduba way ka dharagsan yihiin qaabka wuxu dhaceen inaysan ahayn qaab xalaala sidaan la socono julaay laba kun toban iyo sagaal madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaab wuxuu ogolaaday in doorashadu xilligaasi ay dhacdo oo qabanqaabo guddi farsamo ayay lasoo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ku wareejiyey wakiil uga dhigtay arrimahaasi maxaa wax ka bedelay oo xilligan keenay inuu ka hor yimaado sidaa ka warqabtaan tan iyo markii madaxweynaha galmudug loo doortay madaxweyne dowladda soomaaliya ama xukuumadda nabad iyo nolol waxay culays weyn saartay sidii maamulkaasi uusan u shaqayn lahayn waad ogtihiin dhowr jeer ayay waxay samaysay faragelin xilli waxay samaysay cadaado madaxweyne kale inay ka duldhisto kadib baasay dhuuso cadaada ku dhistay iyadoo madaxweynaha iyo xukuumaduba ay joogaan dhuusamareeb oo caasimadii oo heshiis lala galay ahlu sunna waljamaaca oo magaalada dhuusamareeb maamuleysay kadib cadaadis badan kadib madaxweynuhu asagoo u tanaasulaya shacabka iyo dhibaatada lagu hayo dadka markuu arkay wuxuu ogolaaday in doorasho la qabto wasaaradda arrimaha gudaha ayuu wakaalasho siiyey sidii uu u rabay madaxweynuhu inay waxu dhacaan oo xalaasha ahayd oo waad ogtihiin waxaa ka dhacay cabashada kasoo yeeraysa odayaasha dhaqanka saxiixayaasha ahaa sidii wax oga socdeen dhuusamareeb iskaga sheekayn mayno waa wax cad oo muuqda oo qof walba ogyahay markaas maadaama uu wakaalasho sameeyey wakaalashadiisi dib ayuu ogala soo laabtay waxaad ogtihiin in waktigii baarlamaanku uu dhammaaday muddadii afarta sana ahayd ee la doortay madaxweynuhu iyadoo baarlamaanku laba sano jiro ayuu madaxweyne la doortay markii cabdikariin xuseen guuleed uu ka tegay madaxtinimada madaxweynaha waktigiisuna afar sano u ahaa maadaama afartii sano baarlamaanka uu dhammaaday waad ogtihiin gaalkacyo in xubnihii baarlamaanka lagu dhisay madaxweyne ku-xigeen lagu doortay gudoomiye baarlamaan lagu doortay shaqooyinka kale oo dhimanna la dhammaystiri doono haddii ilaahay idmo sida golaha wasiiradoo kale oo hadda noo dhiman
madaxweyne xaaf qolooyinka sheegaya inay wadahadal kula jiraan waxay daliishanayaan doorashadii ka dhacday buusam reeb in musharaxiinta qayb ka mid ah dowladda federaalku ay wadatay ay uga tanaasushay wadahadal ay kula jirtay warkaas in badan baa bulshada soomaaliyeed loo sheegay meelaha laga soo xiganayana waa meelo la oran karo runtii waa lagu kala soonaan karaa oo siyaasiyiinta laleeyahay wadahadalka ayay wadaan hamiinkaasna qayb bay ka ahaayeen in doorashada isbedel uu ku dhaco maxaa cadaynaya inaysan arrinkaasi jirin arrintaas anigaa idiin cadaynaya ma jiro ilaa hadda horeyna madaxweynuhu wuu u sheegay wax wada hadala oo uu la galay ama ha noqoto dowladda federaalka ama kooxda ay ka dhistay dhuusamareeb mana jiri doonto madaxweynuhu wakhtiga u dhiman wuu dhammaystiranayaa waxaan ugu baaqaynaa kooxda isku caleema saartay ama isku dhistay dhuusamareeb inay maamulka qayb ka noqdaan ay iska daayaan dhibaatada weerar baa galmudug lagu yahay galmudug waxaa u baahan yahay xilligan in la badbaadiyo in looga sii daro oo maaragtay xilligan uma baahna marka waxaan ugu baaqaynaa in waxyaabaha beenta oo laga dhaadhacsiiyey ay ka tanaasulaan oo ay ka qayb noqdaan dhismaha maamulka qaybta harsan ee golaha xukuumadda iyo waxyaabihii kale si markaasi loo gaaro in deegaankan la isugu keeno dowladdu si ay kala irdhaysay waxaad ka warqabtaan gaalkacyo cadaado iyo dhuusamareeb in hadda maaragtay maamulkii dowladdii faragelintii ay samaysay uu saameyn ku yeeshay sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa in ay qayb ka noqdaan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa ay la shaqeeyaan annagu marnaba ma dhacayso in koox la keensaday dhuusamareeb oo aan ka warqabno in aysan ahayn kuwa ka turjumaya maslaxadda deegaanada galmudug iyo dadka galmudug marnaba kala geli mayno wadahadal madaxweynuhuna sidaasoo cadeeyay inuusan wax wadahadala kala geli doonin arrimaha galmudug mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddana waqtigiisa uu dhammaysanaya haddii ilaahayd
afayeen mid haddii la fiiriyo doorashooyin badan baa dalka ka dhacay gaar ahaan deegaanada galmudug dhuusamareeb oo aad hadda aad ka dhawaajinaysid koox gaar laba doorasho ka dhacday garab waxay yidhaaheen waxaa madaxweyne noo ah shabxa shaakir cali xasan oo ah ma ahaa madaxii xukuumadda galmudug garabna waxay doorteen axmed cabdikaani qorqoor madaxweyne u doorteen halkan idinka laftiina waxaad ku dhisteen golo baarlamaan iyo madaxweyne ku-xigeen arrimahaas oo dhan soo lama oran kara wax shacabka ku jahawareersan ama jahawareer ku ridi kara maaha tan kale doorashada qoorqor axmed cabdi kaariye beesha caalamka waa aqoonsatay labadan doorasho oo kalena weli wax lagama oran marka maxay ti idinku waxa aad daliishanaysiin oo gaarka idinku sharciyada gaarka ku dhegantihin annagu waxaa weeye sidaa ka warqabtid mandate ayuu leeyahay madaxweynuhu waktigiisiina waxaa u dhiman shan iyo toban bilood doorashadii ka dhacday dhuusamareeb waa waxa ama doorashooyin kala duwan oo labada meelood ay oo isku dhegan ay madaxweyneyaashu kala doorteenna waa waxa ay dowladdu ka samaysay halkaas ficilka halka ay ka samaysay ayuu jawaab u ahaa waxa maaragta keenay in hal magaalo laba xarumood oo isku jira ilaa boqol tilaabo in laba madaxweyne lagu kala doorto waa faragelinta dowladdu ay samaysay waxa halkaas ka soo baxayna uma aragna wax sharciya madaxweynaha rasmiga oo galmudug ay leedahay waa madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf asaga ayaana la aqoonsan yahay dadka reer galmudug ku kalsoon yihiin muddadiisana waxaa weeye la og yahay wakhtiga u dhiman waana dhammaystiran doonaa haddii lahay inaysan galmudug dhismo ka rabin fursad baan siinay ay wax ku dhisi kartay oo ay qayb oga qaadan kartay inay galmudug isu keento laakiin inay hadda kala geysay dhuusamareeb xitaa laba u kala qaybisay marka intaas ka badan dadka reer galmudug ma sii xamili karaan waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxda reer galmudug iyagaa heshiinaya iyagaa isku imaanaya intaasun baan